jubbaland maamul la yidhaahdo wadooyaankan ka jira ma lahan waxaa jiray maamul loo bixiyey maamulka kumeel gaarka ee jubba oo gruubka raaskamboniinta iyo dawladda soomaaliya ay heshiis ku galeen muddo sii horeysay adkaana adisababa ka dhacay xilligii loo qabtayna waad ogtihiin xilligu ahaayo waa gabaabsi marka waxaan u malaynayaa mustaqbalka dowlad goboleed jubbaland la yidhaahdo way dhismi doontaa oo dawladda dhexe xidun ka noqoto horta kaas magaca saasuusan u jirin su-aashaada markaan usoo noqdo annaga garbaari baan joognaa gedo waa gobolka labaad ee soomaaliya ugu ballaaran caasimada gobolkana waa magaalo madaxdiisana waa garbaarey waxaana la socotaa in september sanadkii hore uu shir ka furmay shirkaana uu ahaa shir loogu yeeray midnimo iyo wadatashi dadka goboladan wada dego geda jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxgaradkooda waxaana looga gol lahaa in caqabadaha iyo mushkiladaha jirana xal loo helo maamul ay dadka isku wada waafaqsan yihiin oo xaq ku dhisan oo shuruuc ay ku heshiiyeen iyo dastuurna lehna uu ka soo baxo shirkii wejigiisi labaad ayaan annaga hadda garbaari u joognaa meel wanaagsan buuna marayaayo waa laga soo qaybgelayayo ka qaybgalayaashii intooda baneedna waa yimaadeen inta kalena waa sugaynaa wiigagaan soo dhaafnay rag ka tirsanaa maamulkaas aan horu soo sheegay kumeel gaarka ah baa doona u yimid doona waa degmo gobolka ka tirsan xadiida ku taallo marka ayagana halkaas inay ka kalluumaystaan oo barnaamij qalab ah ay ka abaabulaan oo yidhaahdaan baarlamaan maamulka kumeel gaarka uu yeelanayaan samaynaynaa ayay u tageen dadkiina waa diideen deegaanka waxay yidhaahdeen maamulka waktigiisana waa dhacay talaana loo fadhiyaa awalna fursadii laidin siiyey kamaada faaidaysanina waa ku fashilanteen magaaladii kismaayo oo saldhigeediina ahayd ayaa isu rogtay meel dadka lagu xasuuqo waa mideen weydeen dadkii nabadna waa keeni weydeen horumarna waa keeni weydeen fursadii ay idinkugu hiiliyeen mas-uuliyiinta shisheeye ee dawladaha ka tirsan deriska iyo dawladda soomaaliyeed oo lagu qasbay inay magacaas idinkula shaqeyso labadaba waktigooda meesha waa ka baxay waa gartay adinkana waa ku fashilanteen kasoo qaybgala shirka ka socda garbaaraysi mustaqbal goboladan laisku waafaqsan yahay loogu dhiso haddii ayagana waxay ku nool yihiin waxaan xaqiiq ahayn oo ay kusii fogeynayaan inay ummadan saldana iyo nabad iyo horumar haysato waayahay marka xaaladahaas saasay u kala gedisan yihiin halkay wax marayaanna waa halkaas waa tahay laakiin waad la socotaa soo ma aha dowladda federaalka soomaaliya inay ogoshahay inay dhisato jubbaland baarlamaankii hadda uu ku howlgali lahaa in si rasmiya dowladdu way u ogoshahay soo maaha waa la socotaan adinka arrinkaas
may lama socdo horta waa in la fiiriyo soomaaliya waa la wada leeyahay nina laba ma laha siyaasadana waa la wada leeyahay waa in laga wada qayb galaa in baarlamaan la dhisto iyo in jubbaland la dhisto horta taladeeda waxay ka goodaa dadka deegaanka leh dawladdana waxay u samayn kartaa wax facilitation la yidhaahdo iyo waxa dadka ku heshiiya inay kula shaqeyso ay aqoonsato meel maalin keliya maamul jubbaland la yidhaahdo lagu dhistay ma jirto kooxdii raaskambooni axmed maduude hogaaminayay iyo kenyaankii kismaayo markay wada tageen barnaamijkaa sameeyey dhib badan ka dhacay dadka ku barakacay lagu laayay waxaa la socnaa akhir in dawladda lagu qasbay maamulka kumeel gaarka ee jubba interim administration waxa la yidhaha inay aqoonsadaan hadda kaana waktigiisa waa dhamaaday intuu jirayna hadeed cawaaqibkuu ka tegay waxaan u malaynayaa in dembiye iyo maxkamadda caalamiga ah iyo xaquuqlisaan iyo sharaf darrada lagala kulmay oo cid hadda maanta ku faari karto waxbaan qabanay waayahay waxbaa wanaagsanna dhihi karta ayna jirin idinka markii hore oo la dhisayay jubbaland ama kumeel gaar ha ahaato ama maamul rasmi haatana waa diidanaydeen haddoo la leeyahay baarlamaankii jubbaland baa la samaynayaana ma ogolidiin sidee idinku rataan marka oo aada ku qancinaysaan dadka hadda idin dhegaysanaya maya annaga marna mabaana la diidin ba maba jirinba barnaamij shirweyne la qabtay oo ummadan u dhantahay oo ay ku go-aansatay in dowlad goboleedka jubbaland la yidhaahdo la dhiso afkaare kala gagadisan baa jirtay afkaarahaana lama midayn ama lix ha noqoto ama saddex iyo saddex ha noqoto shirkana magacaas loogu bixiyey ina nairobi buu kasoo asaasmay laba kun laba iyo tobankii habka loo abaabulayna hab khaldan buu ahaa kadibna waxaas ayuu dhalay wuxuu dhalayna inay dhibaato laga dhaxlo iyo in dad badan lagu xasuuqo dumar badan lagu waxyeeleeyo ummadda kusii kala fogaato laakiin waa idiin furneed soo ma aha dowladda federaalka muqdisho shir dib u heshiiseen bay ku qabatay jubbaland dadka eh, maamulkeeda uu hoos tegayo dhan baa la isugu yeeray kismaayo wejigii labaad ee shirkaa lagu qabtay intaasoo dhan idinku midna kamayna qayb galin
horta waxaad ogaataa horta waxaad u dhabagashaa muqdisho shirka lagu qabtay yaa lagu casuumay kan se kismaayo lagu qabtay yaa lagu casuumay kulli waxaasoo dhan hal gruub oo gruubka reeskambooninta iyo riwaayad loo samaynayo unbay ahayd moogtahay oo cid shisheeyaa iyo cid kastaba wax ka shaqaysa marka waa inaad raadisaan horta xaqiiqda dalka iyo mushkiladda laga abuuray goboladan iyo farigeynta shisheeya baaxadeeda intay la ekeed iyo dowladda soomaaliya siday awood ugu yeelan weyday inay ummadda deegaankan degan intay shir iskugu keento oo iscaafiyaan inay maamul wada dhisato siday awood ugu yeelan weyday waad garanaysaan marka wadada kaliya oo arrintaa looga badbaadi kara waa wadada hadda la asaasay oo waxgaradka iyo qurba joogta degan saddexdan gobol ay garbaari ka abuureen shirkaas wijigiisa koowaad si guuri buu ku dhamaaday wijii labaad oo talada loo fadhiyaa marka walaalaha iyaga aan deegaanka wada degno iyo dowladda soomaaliyeed iyo cid kastoo soomaaliya wanaag la rabtaba waxaan ugu Shirkiina- baaqaynaa shirkiina marka ka fiiriyaan inay dhanka wanaagsan ka fiiriyaan inayna dhibaatada nagu fogeyn in waxa wanaagsan oo wadnaa ay maanta nagu taageeraan oo ah inay ummaddan u heshiiso maamulna ay wada dhisato shirka marka hadda la fiiriyo ee adinka idinkaga socda gada ma waxaad ku doonaysaan jubbaland kale inaad ku asaastaan mise eh, waxaad rabtaan inaad ka samaysaan ama aad kusoo saartaan baal fikraddii iyo qaababkii aad ugu biiri lahaydeen jubbaland muxuu yahay isaga adeer haddii had in badan baan hadda kugu celceliyey jubbaland way dhismi doontaa maba dhismin baan ku nidhi annaga waxaanu doonaynaa jubbaland caafimaad qabto oo dadka lahaa wada dhisteen oo xeer leh oo sharci leh hindisihii lagu dhisi lahaa inaan shirka garbaari ka soo saarno laakiin arrimihiina dowladda federaalka madaxda ugu sarraysa waxba kalama socota waa ognahay shaqadan nagu yimaadaan inta wax nala lehna nagu yimaadaan dowladana shirkan waa taageersan tahay madaxweynaha hambaliyeeyey ka khudbadeeyey dowladii hore ee cabdiweli oo dhacday baa ogeed oo wax ka abaabushay xildhibaanada deegaanka furay haatana dowladda waanu sugnahay oo waxaanu ka haysanaa fasax ra-iisul wasaaraha cusub iyo dowladiisa marka dadka walaalaha ah oo deegaankana wada leenahay oo marba qalan cusub iyo magaca cusub iyo si khaldan wax ku raadinayo oo talada meel ayna jiran ka raadinayo waa inay yimaadaan haddii aan hal tusaale ku siiyo madaxdii maamulka kumeelgaarka axmed midoobe u weynaaye ee raaskambooninta waa ku casuunay garbaari waa xaruntii gedo hadday wanaag doonayaan inay halkan yimaadaan oo ay fikirka dadka la wadaagaan oo hadday wax wanaagsan u hayaan ay la qaybsadaan maxay ugu carareen ugu faysgareyn waayeen oo xuduudaha gobolka u wareegayaan bal horta intaas weydiiya ayagana hala weydiiyo waa macsanta hadda doolow bay joogaan eh, madaxdii jubbaland eh, xildhibaano dowladda federaalka ka tirsan oo gobolkan laftigiisa eh, ka soo jeeda ayaa la jooga eh, wasiiraha la jooga shaqada laga hayana waa xulidda baarlamaanka jubbaland marka arrintaas eh, m- dhibaato ama maxay ahayd oo wanaag maxay soo kordhin kartaa
may waan ognahay xildhibaanada jooga een, waan ku mahadsanyahay sababta u joogaan waxaa weeyaan inay yidhaahdaan war arrintaanu sax ma aha aad meesha ku haysaan dadkii aan la kala qaybinin doolowna ma aha gogol dadkan ay ku otashadaan lama dhigina nimankaas ayaa safar ku tegay halkan gogol baa taalla bal ayaga intaad weydiisaan waxaa ku tidhahdaan war xaruntii gobolka gadow gardaaray oo ummadda inta alle ku shirsan tahay maxaad u tegi weydeen yaa idiin diiday oo amsom bayskeedu uu yahay oo xarunta amsom ee laga xukumo deegaanka aniga gobolkan uu halka fadhiyo oo barasaafkii joogo oo salaadiintii joogto oo maamul kale yaa idiin diiday markaad doonow tegaysaan oo aad maxay ahayde intaad tagtaana waranaysaan baarlamaan baan ka xumaynaa oo shirki furan yahay bal inaad su-aashaas weydiisaan jeclaan lahaa kuwa ma garanaysaa doonow joogo Wa- waayahay eh, haddaan eh, si kale u dhigno bal hadda waxaa la leeyahay dhammaan degmooyinka kale ee gobolka gado waa joogaan marka laga reebo baardheere iyo eh, buurdhuube iyo degmadan hadda aad joogta ee baar la yidhaahdo eh, garbaharey adinka marka dhahayso maaha ha bixinina halka ha teginina jubbaland iyadaa la rabaa madaxda ugu sarraysan halkan timaado oo shirka nagala qayb gasho
maya sidaas ma ahan degmooyinkana ma joogaan gobolka degmooyinka ma ahan ragga maamulada haya ee ilaashanaya intereska khaaska ah iyo canshuuraha ay degmooyinka ka qaataan ma aha way ka ballaaran yihiin degmooyinka waxgarad baa ku nool ururo bulsho oo kala gedisan baa ku nool cuqaal baa ku nool ma ahan ma garanaysaa shaksiyaad interes goonaa loo sameeyey iyo nin maamula ma ahan shirna maba ahayn meesha nimanka waxay u yimaadeen waxay ahayd baarlamaan baan dhisaynaa baarlamaanka dastuurkay ku dhisiyaan iyo ciddii la go-aansatay iyo taladiisa iyo wuxuu yahay adeer maaha ummadda meel mugdi ah waxaana kuma socon karaan dadka wax wada dhistaan baan rabnaa waan ugu baaqaynaa waan ku celcelinaynaa ha yimaadeena xarunta gobolka
arrintiina laakiin marka la fiiriyo waxaa ka xoog badan sow ma aha mar kale haddaan kugu celiyo midda dowladda iyo urur goboleedka igad iyo dalalka dariska laaca soomaaliya ay gacan siinayaan oo ah dhismaha iyo unkidda maamulkan ee jubbaland oo hadda eh, ay hirgeliyeen
adeer xoogga saa ma aha xoogga waa rabitaanka dadka hay dowlada dowlada deris ah iyo dowladda soomaaliyeed iyo nin mintaaxsi mintaaxsi wax ku raadinaya iyo maaha xoogga taa hadday xoog tahay soomaaliya way degi lahayd dowlad bayna noqon lahayd mid walbana wuxuu damaca shaqayn lahaa xoogga waa rabitaanka dadka waxaan leenahay cid kasta waa inay tixgelisaa rabitaanka ummadan iyo sida ay wax cadaalada oo wada anfaco ku samaysan lahayd marka laga soo tago een, ra'yiga madaxda ugu sarreysa jubbaland ay hadda aaminsan yihiin ee ah in baarlamaanka ay dhisaan iyo tan hadda adinka aad aad soo jeedinaysaan ee ah in garbahaari la yimaado waxa u dhexeeya ama xalka u dhexeeya oo aad sheegi karto oo labadiina waa isugu iman kartaan muxuu yahay
weli horta haddaan ku saxa jubbaland adiga miyaa u bixinaya adiga waxay la baxeen maamulka kumeelgaarka ee jubba horta halkaa u daa magaca halka siduu saxa ku yahay u daa haye marka ra'yiga u dhexeeya labadiina mowqif ee dhulka jubbaland baa la yidhaahdaa waa magacaan ula baxno laakiin nimanka waxaa la yidhahdaa maamulka kumeelgaarka ee jubba magacii addisababa looga bixiyey gideon eh, hilton magacaasuu ahaa horta kaa iyaga da- magac kale oo ayna lahayn ha ugu yeerin annaga talada waxay ku le- aan leenahay iyaga iyo annaga aragtida ku kala gedisannahay
ra'yi marka idin dhexeeyo oo aad isugu ma iman aha inay kartaan yidhaahdaan wax baan haysanaa u difaacanayna waxba ma haystaan magacii ay la baxeenna dembi bay ku galeen marka sida aanu saddexdan gobol maamul iyo horumar ugu samayn lahayn baan ka tashanayna ay talada ha kasoo qayb galeen